أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada oo shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga hiiraan dhallinyaro soomaaliyeed ayaa habeenimadii xalay lagu dilay waddanka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaasi shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa cabasho ka muujiyey xirnaanshiyaha ganacsiga iyo dekedda magaaladaasi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa magaalada jilib ka wada ololaha la dagaalanka cayayaanka wilaayada islaamiga baay ayaa soo gebagabaysay xamladii u gurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo si gaar ah looga fuliyey deegaanka idaale ee hoostaga magaalada baydhabo madaxweynaha yuganda ayaa la sheegay inuu diiday in xasan gurgurta uu boqosho ku tago magaalada kambaalaha caasimadda dalkaasi wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo muddo ku dhowaad toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaada ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo shalay lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo gelinkii dambe shalay ka dhacay duleedka deegaanka teegaan ee wilaayada islaamiga hiiraan dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee hiiraan dhimashada waxaa la tilmaamay inay marayso ilaa iyo saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale murtadiintii dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa cabdidheere oo ahaa sarkaar talay koox ah salebaan gowsar oo ahaa askari xasan magal oo asaguna ahaa askari kale sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta xabshada etoobiya ee degmada garbahaari ee gobolka gedo mujaahidiintu sidoo kale waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhalinyaro soomaaliyeed ayaa habeenkii xalay ahaa lagu dilay waddanka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaasi saadaq muumin ayaa warbixinta warkan haya waxaa sii xoogaysanaya ugaarsiga iyo dilalka qorshaysan ee sida gaarka ah loogu beegsanayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika laba wiil oo soomaali ah magacyadoodana lagu sheegay cabdulaahi cali iyo saadaan maxamed ayaa fiidnimadii xalay lagu dilay dukaan ay ka wada shaqaysanayeen oo ku yaala gobolka streamberga ee dalka koonfur afrika weerarkan ayaa la sheegayaa in ay fuliyeen burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah kuwaas oo intii ay ku guda jireen weerarkaasi sidoo kale dhaawac u geystay wiil kale oo saddexaad oo isna u dhashay dalka Soomaaliya mid ka mid ah labadani wiil ayaa ku geeriyooday goobtii lagu soo weeraray halka mid kalena isagoo dhaawac ah loola cararay isbitaalka balse wax yar kadib isagana waxa uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما قضى وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى caawo halkan oo aan ku sugannahay xaafadda Motherwell gaar ahaan ayuu tenka waxaa ka dhacday geere aad iyo aad ee u xanuun badan ee waxaa lagu dilay locationkan in Uten aan joogno laba wiil oo Soomaaliyeed wiilna waa lagu dhaawacay wiil dukaanka ayuu ku dhex geeriyooday wiilna isbitaalka ayuu ku geeriyooday dhaawaciisa markii lala cararay kadib sida aan xogta ka helnay tuugada dukaanka ayay soo galeen wax kastamare oo alaabta gadanaya ayay iska dhigeen kabacdina ninkii tiilka meesha lacagta lagu qaado ku jiray ayay xabad ku dhufteen kiyo dhaawaca kabacdi ayay albaabka jareen mishiinta albaabka lagu jaro kabacdi wiilashii dukaanka joogay mid ka mida ayaa haddana xabaddii ku dhufteen dhaawaciisa markii lala cararayna isbitaalka ayuu ku geeriyooday
jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa si weyn uga anfariirtay dhacdadan foosha xun waxayna walaac xoogan ka muujiyeen weerarkan sida gaarka ah loogu beegsanayo oo xarkaha sii goosanaya muddooyinkii ugu dambeeyey mahadsanid saadaq shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa cabasho ka muujiyey xirnaanshaha ganacsiga iyo dekedda magaaladaasi cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan ayaa iyadoo shalay maalintii saddexaad ay si toos ah u xirnaayeen goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso ayay dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi cabasho ka muujiyeen xirnaanshaha ganacsiga oo u xirmay lacago baad ah oo ay soo rogeen madaxda maamulka shadala dirirka puntland iyo shirkadda imaaraadku leeyahay ee d b world inta badan goobaha ganacsiga magaalada boosaaso ayaa weli ah kuwa xiran oo haawanaya waxayna taasi saamaysay bulshada magaaladaasi sicirka suuqa ayaana cirka isku sii shareeray dadkaas sida weyn u saameysay xirnaanshaha dekada iyo suuqyada waaweyn ee magaalada boosaaso waa dadka danta yar gaar ahaan muruqmaalka ka xamaalanayay dekada bakhaarada iyo goobaha ganacsiga kale ee magaalada waxayna sheegeen inay shaqo la-aan ku dhacday mid ka mid ah muruqmaalka warbaahinta la hadlay oo ka shaqaysan jiray dekada magaalada boosaaso ayaa sheegay in muddo laba usbuuc ah uu shaqo la-aan yahay maadaama dekadii la xirtay markii uu magaalada usoo wareegayna goobihii ganacsiga si la mid ah dekada ay u xirmeen lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay anigoo ah xamaaliya ku dhex nool bakhaarada furan ka shaqaysta kuna shaqaysta alwaax la yidhaha gaari qacan waxay saameeyey saddex maalmood oo lasoo dhaafay bakhaaradaa xidhnaa sababtay saameeyeyna waxaa ka mid ah anu waxaan u noolaa sida shimbiraha subaxdii baan soo kala lahaa waxaan helaan la hoydaa markaa haddii maalin suuqu xidhnaado waxaanu nahay dadka jabaya markaa suuqa maalin ka badan xidhan ee saddex sii maraya wuxuu naga dhigay eber markaa dad danyaraanu nahay ka shaqaysata xamaaliga noo uma baahnin inay suuqadu saa usii xidhnaadaan maanta way saddex tahay waxaan ku loonahay dar ilaahay waan iska soo kacnaa waa laabanaa anu waxaan macnaa tekada ka xamaashan ahaa tegadii marka macnaa la laga xidhay haddana haddana haddana macnaa gaarigacan ma la soo baxay gaarigacanka marka la soo baxay wax wasaara baa waan laahay dhaqaalaha guriga nolosha sheeday maxamed xamal ibid aad iyo aad waxaa iyo xaalad iyo macaya iyo cakiran tahay labada usbuuc ugu dambeysay ilaa hadda ilaa hadda waxaa waxaan ku cashiyo waxaan ku quraac midna ma hayo aniga fartaan dirayna macnaa daba macnaa cunuq weynta nalaga dul qaado iyaan dalbanaa dadkan ka shaqaysta magaalada haddee xamaaligaas kaga nool bana markaas saddex beriba magaaladii waa xidhantao wax dhaqaaqayaa ma leh ciidamaha ka dhex baxa magaalada waddo kastood marto iyagii baa jooga marka wax shaqoon haba yaraatee aanu ku aanu aanu aanu ku haynaa ma jirto aad iyo aad bay noo saamaysay dabeetana intaas soo cararo waxaan haystaa anigii iyo xaaskayga waa sideed sideed ruux bannahay sideedii ruux halkan cuntadooda uga keenayaa marka wallaahi aad iyo aad bay noo saamaysay habanna taabatay annaga isaysigoogaasi danooguma jirto xamaal baan ku noolayn xamaalkii haddaan weyno khalaas weeyaan marka laga soo tago culayska dhaqaale ee ka taagan magaalada boosaaso lacagaha baadda ah ee maamulka shadala dirirka puntland uu kusoo rogay dekada magaaladaasi waxaa dhanka kale saameynteeda laga dareemay magaalooyin kale ee maamulkaasi ka arrimiyo sida garowe waxaana sidoo kale xirnaanshaha dekada laga dareemay gobolada dhexe iyo dhulka soomaali galbeed labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ma jirin wax kasoo degay dekada iyo sidoo kale wax laga dhoofiyey toonaa dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in sii socoshada go-aankan baadda ah ama fulinta uu noqon doono mid culays dhaqaale ku noqon doona dadka shacabka walow ganacsatadu si cad u diideen oo ay sheegeen inaysan bixin karin lacagaha labanlaabka ka badan ee lagu soo kordhiyey mahadsanid cabdiqani maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa magaalada jirib ka wada ololaha la dagaalanka cayayaanka sida uu ku waramayo cismaan axmed uubow maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa magaalada jilib maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka waday olole ballaaran oo lagu buufinayo cayayaanka ku faafa guryaha iyo deegaanka kaas oo looga gol leeyahay ilaalinta caafimaadka bulshada iyo yareynta cudurrada uu gudbinayo cayayaanka noocyadiisa kala duwan howlwadeennada wada ololahani buufintaah ayaa gaaray xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada jilib iyaga oo adeegsanaya qalabka iyo daawooyinka loogu talagalay ciribtirka cayayaanka si loo xaqiijiyo badbaadada iyo caafimaadka dadka ku nool magaalada jilib iyo daafaheeda mid ka mid ah howlwadeennada ku howlan fulinta ololahan ayaa ka warbixiyey qaabka ay shaqada u socoto isaga oo sheegay in ay gaareen xaafado dhowr ah halka xaafado kalena ay weli waharsan yihiin islamarkaana ha lagu wado howlahaasi buufinta beryahan waxaan soo wadnay buufiskii xaafadaha waxaan kasoo bilaabnay xaafada faanoolo howlwadaag bandarjadiid hadda oo marayna hodan insha allahu tacaala xaafadaha dhiman waa dhamaystiri doonaa dadkana aad ay usoo dhoweynayeen in laga sumeeyey kaneecada iyo cayayaanka dadka su fiicna loola dhaqmay marka insha allahu tacaala xaafadaha dhimanna waa kusii soconnaa hadda waxaa noo soo dhammaatay saddex xaafad howlwadaag bandarjadiid hodan dadka waxaan u sheegaynaa in ay dadka wax buufanaya u dhiganuglaadaan oo ay soo dhoweeyaan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada jilib oo ka hadlay ololahan ayaa soo dhoweeyey dadaalka maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe iyaga oo sheegay in si wanaagsan loo buufiyey guryahooda islamarkaana ay muhiim tahay in hooshan lasii dardargeliyo maasha allah alxamdulilaah waxaa saaka noo yimid raggii guryaha buufinahayay si wanaagsan ayay noogu buufiyeen walaayada waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo waxaana jecelnaha mar walba inay saa noogu soo celceliyaan rag hagar baxsan oo wanaagsan baa noo yimid si quman noogu buufiyey oo wanaagsan khayr allah sii jasaakumullaahu khayr wax qarashoona la ka qaada ma lahan si nidaamsan baa noola kuugu buufiyey maasha allah waa u ducaynaynaa walaayada waa soo dhowaynaynaa maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexa noo imaada oo kaneecada buufinayo maasha allah waa ku diilsanay kaneecada waana laga dilay xaafadda hodanaa deganahay maasha allah kaneecada dhib xoog lee haysay dadka waa baabi'isay walaayadda kor ilaahay ka dhigo gaalada ilaahay ha jebiyo islaam kor ilaahay ka dhigo guul kaneecada wax lacag la qaaday male islaamka loogu gargaarayaa maasha allah ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay sad cayayaanka nooga qaadeen noogala dagaalamaysaan masaalixdan adduuniya aakhirada allah idinkooga hagaajiya idinkana jazaakum allahu khayr annagana aad baan ugu diirsanay aad baan ugu faraxnay runtii cayayaanka dee kaneecadan u dhib badan tahay khayr allah siyaan leenahay maamulka jazaakum allahu khayran xaafadda hadda gurigeyga la buufinayaa marka waa laiga buufiyey alxamdulilah qolalkii waa lasoo buufiyey jikadii waa lasoo buufiyey banaanka laiga buufiyey maal iyo maskaxba intii ku bixisay ilaah khayr ha siyaan leeyahay jazaakum allahu khayran bismillahi raxmaan raxiim xaafadda hoodanaan joognaa guryaha waa nalaga buufiyey kaneecada dhan waa nalaga buufiyey maasha allah ilaahay khayr ha siiyo walaayada kaneeca dhib ay nagu haysa dhib ay nagu haysa ilaahay baa naga maarata naga soo gaaray walaayadaa naga soo gaarta insha allah bismillaah alxamdulilaah waxaa noo yimida maktabka caafimaadka walaayada degmada jilib waxaana laka buufiyey kaneecada baranbarada boodada dhilqaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa mahad ha ka gaadho waxa weeyaan dilaa weeye kaneecada waa dilaa in lala dagaalamana waa xaq sidaa darteed aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsanaa mashruucan ololaha buufinta cayayaanka ee uu ka wado maktabka caafimaadka qeybaha kala duwan ee xaafadaha degmada jilib ayaa ah dadaal lagu xoojinayo caafimaadka bulshada iyada oo la rajaynayo in uu gacan ka geysto yareynta dhibaatooyinka ka dhasha caafimaad darrada cayayaanka shaqadah ayaana weli socota waxaana la filayaa in xaafadaha harsan lagu gaadhsiiyo ololahan maalmaha soo aadan waad mahadsantahay dhuubow wilaayada islaamiga baay ayaa soo gebagabaysay xamladii u gurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo si gaara looga fuliyey deegaanka idaale ee hoos tagtaa magaalada baydhabo haddaba warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxudiin abu ayman muddo laba toddobaad oo xiriir ah waxaa deegaanaha hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay si gaaraa deegaanka iidaale oga socday olole ballaaran oo diiradda saarayay baaritaano xanuunka jadeecada ah talaalo wacyigelin caafimaad iyo gaarsiinta daawooyin lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadkii uu saameeyey xanuunkaasi howshan caafimaadka waa iska kaashadeen dhakhaatiir ka socotay maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo holwadane ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa ka faa'iidaystay kumanaan ruux oo carruur iyo ciroolo isugu jiray kuwaas oo la ildarnaa xanuunka jadeecada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa qabtay xaflad gun iyo gebagabo u ahayd xamladii u gurmashada dadku uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin culimo iyo dhakhaatiir ka socotay xarakada ugu horeen munaasabadda gebagabada dadkii ka hadla waxaa ka mid ah doctor masrax oo ka mid ah dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo ku sugnaa deegaanka iidaale isagoo ka warbixiyey xanuunka iyo tirada dadka ay ka faa'iidaystay waxaan isugu jirnay tiim ka kooban laba qaybood qayb baaritaano samaynayo cudurka wuxuu yahay u kuurgalaay iyo tiim ka daba tagaya wixii dhacay cudurkii dilaaga ahaa meesha ka dhacay wuxuu sameeyey raadkiisii dad ka daba tagaya dadka daaweynaya islamarkiiba tiimka baaritaanada sameynayay wuxuu xaqiijiyey cudurka inuu yahay jadeeco ama misles iyadoo ay barbar socoto cudur kale oo loo yaqaano gowracto oo meelaha qaar ka jirjiray walow deegaankaas uusan u badnayn balse cudurka dhimashada badan sameeyey uu yahay cudurka jadeecada isla markiiba kiisaskii ayaana loo keenay waxaan sameynay xaruntii dadka lagu dabiibi lahaa qaybaheeda kala duwan dadkii xanuunsanaa baa la keenay intii aan la kulannay marka waxay ahaayeen dadkii xanuunka la ildarnaa oo u baahnaa jiif iyo qaar u baahnaa bukaan socod qeybta bukaan jiifka bukaano badan baa la seexiyey ilaahay mahaddiis wax ilaahay loogu mahdiya waxaa ah in intii tiimka caafimaadku uu meesha tagay aysan dhicin wax dhimasho ah waxaa bilaabatay daweyntii dadka oo mataqaana isugu jirtay ka hortag iyo ka dabatag akhiiranna waxaa soo gebagaboobay eh, hawshii gurmadka caafimaadka loo gaaray meeshaas Eh, dadka ka faa'iidaystay waa sida hadda agaasimaha uu sheegay waxay gaarayeen shan kun lix boqol iyo toban oo caruur ah ayaa ka faa'iidaystay oo loo sameeyey daweynka hortag ah iyo daweynka dabatag ah Eh, intaas ka gadaal dadka eh, waxaa barbar socotay xamlada ama howsha aan meesha u joognay wacyigelin sidoo kale munaasabadda waxaa lagu casuumay oo kelimad ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bokool isagoona bogaadiyey gurmadka ee iska kaashadeen maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayadda islaamiga ee baay jilsada maaragtay qiimaha iyo haayada leh oo runtii waaliga wilaayada islaamiga baay nagu martiqaaday injaazaadkii iyo waxqabadkii ee iskaashigii ballaarnaa ee weynaa wilaayada islaamiga baay iyo maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada shabaab mujaahidiin ay iska kaashadeen ee gurmudkii lagu badbaadinayey ee bulshada maaragtay ku nool degmada baydhabo qayb ka mid a gaar ahaan deegaanka idaale warbixin aada u qiimo badan ayay noo soo jeediyeen takhaatiirtii tiimkii maaragtay takhaatiirka ahaa ee socday jazaahum allahu khayra jazaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay Ee, arrintaasna waxay daliil u tahay in dadka muslimiinta ah ee, iyagu maaragtay ay yihiin dad maaragtay cadowgooda iskaga fafalan oo iyaga maxaan ku dhaha isku filan yihiin oo cadowgooda aysan u baahnayn oo wax walba imaado iyagu maaragtay inay isu gurmadaan waxaan ognahay xilligii aan dheerayn oo abaarihii aan soo maraynay in maaragtay dadka loo gurmanayay oo la badbaadinayay noloshooda maaragtay lagu dadaalayay asbaabtii lala imaanayay wixii tabar ah iyadoo marka xarakada ay dagaal ku jirto oo la ogyahay cadaan iyo madow iyo gaal eh, asal iyo mid murtad ah maaragtay muslimiintu ay kusoo duuleen ay la ogyahay oo dagaal lagu jiro ayaa haddana maaragtay min kulli majaalaat alxayaat ayay maaragtay ka shaqaynaysaa jazaahum allahu khayra jazaa waan leenahay waa soo dhaweynaynaa waa juhdi mubaarag ah oo runtii allah subxaanahu wa tacaala dee tirada hadda la sheegay shan kun lix boqol iyo toban tari yar maaha cadad yar ma aha oo intaasoo dad ah marka adeeg caafimaad la gaarsiiyey Way- waxay kamid tahay marka eh, ihtimaamka la siinaayo arrimaha bulshada iyo adeega bulshada ayay daliil u tahay ugu dambeynna waxaa munaasabadda soo xiray islamarkaana kelimad u badnaa dardaarna madasha ka jeediyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayadda islaamiga ee baay bacd xamd illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo mudan in loo mahadceliyo oo hogaanka mujaahidiinta ay ugu horeeyaan si gaar ah maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin iyo dhakhaatiirtii hadda warbixintana siinaysay Een, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo juhdigoodii iyo juhuda ay bixiyeen Ee, miisaanka xasanaadkana allah u saaro muslimiintana allah ku caafiyo Een, waxlaalaha waxaan leeyahay ayagana jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza si guud ahaaneed marka dadka muslimiinta ah in caafimaadka laga agdhowaado la iska warqabo sad walaalaha ay ku taliyaan Een, wixii tala bixin ana loo hogaansamo ayadaasaa noo muhiimsan jazaakum allahu khayran halkaan maanta ee, fadhigan qiimaha badan iyo kulankan qiimaha badan waxaan ugu talagalnay in dhakhaatiirtana lagu baarakeeyo shaqadii ay soo qabteen lagu bogaadiyo ee, loogu mahadnaqo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abaalkooda gudi karo walaalaha laakiin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro gurmadkan caafimaadka wuxuu ahaa mid guul ku soo dhammaaday wuxuuna si weyn uga qayb qaatay xakamaynta faafitaanka cudurka jadeecada iyo kor u qaadista talaalka carruurta iyadoo bulshada deegaanka iidaale ay aad u soo dhoweeyeen hawshan muhiimka ahayd waad mahadsantahay bashiir madaxweynaha dalka uganda ayaa la sheegay inuu u diiday in xasan gurgurta uu boorasho ku tago magaalada kambaale ee dalkaasi camaar cabdiqaadir ayaa siyanba qaadaya warbixintan madmadow xooggan ayaa soo kala dhex galay kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda saliibiyadda ah ee yuganda xilli reer galbeedku ay ku goodinayaan in ay jarayaan dhaqaalaha ay siiyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah sida ay wararku tibaaxayaan waxaa xumaaday xiriirkii u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya ee uu hoggaamiyo murtad guurguurte iyo dowladda yuganda oo uu hoggaamiyo baadariga lagu magacaabo gaal yuweri museveni kooxda riddada soomaaliya ayaa isku dayday in murtad guurguurte u diyaariso booqasho rasmi ah oo uu ku tago yuganda intii uu ku guda jiray socdaal uu dhowaan ku tegay qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya dadaalladaasi ayay wararku sheegayaan in ay fashilmeen kadib markii uu xumaaday xiriirkii u dhexeeyey murtad guurguurte iyo gaal yuweri museveni sida qaybo ka mid ah warbaahinta maxalligu ay ka soo xigatay ilo wareedyo diblomaasiyadeed wararku waxa ay intaasi ku darayaan in socdaalkaasi uu qayb ka ahaa dadaalla diblomaasiyadeed oo lagu muujinayay taageerada dalalka gobolka islamarkaana lagu yeeraynayay saamaynta go'aanka maraykanka ee lagu joojinayo taageerada ciidamada afrikaanta ee ka dagaalama soomaaliya xiriirka murtad guur guurta iyo gaal musafani ayaa xumaaday kadib kulan tobankii mey ee sannadkan dhex maray labada dhinac kaasi oo gaal musafani uu murtad xasan guurguurta ku dhiirageliyey in uu wadahadal la yeesho mucaaradka islamarkaana uu ka gacan siinayo sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka ka hor shan iyo tobanka mey xogtu waxay tibaaxaysaa in musafani iyo wiilkiisa oo ah taliyaha ciidamada yuganda ay ka caroodeen kulankaasi kadib markii xubno ka tirsan wafdiga murtad xasan guurguurte ay ganafka ku dhufteen soo joodintooda taliyaha ugu sarreeya ciidanka yuganda ayaa dhowr mar warbaahinta ka weeraray dowladda turkiga oo uu ku sheegay inay halis ku tahay ciidamada dalkiisa ee soomaaliya ku sugan wuxuuna shacabka yugandhayska ah ugu baaqay in ay dibadbaxyo ka dhigaan afaafka hore ee safaaradda turkiga ee kambaala dowladda yuganda waxaa soomaaliya ka jooga in ka badan shan kun oo askari waxayna ciidamadan ilaaliyaan xarumaha kooxda riddada sidoo kale waxay saldhigyo ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose soo ifbaxa arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojinayso taakuladii kala duwanayd ee ay siin jirtay ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee yusom ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya wilaayadii islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo muddo toban sano oo ku dhow eh, ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta cazaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan maxamuud maxamed jaamac waxa uu muddo toddoba sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu soo maray meelo kala duwan oo dalka soomaaliya oo uu tababaro ciidan ku soo qaatay taa'ibkana muddo la dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kadib isagoo taa'ib ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo markii toobadda loo qabtay kadib ayuu taa'ibkan waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus wuxuuna ka warbixiyey wakhtigii murtadiinta uu ku biiray iyo maraaxiishii uu soo maray muddadii riddada uu la shaqaynayay magacay waxaa la maxamed maxamed jaamac ilaahay baa mahad iskale toobada ilaahay baa i waafajiyey amnigii maskaxeed aad bay ugu dheereed inaan soo muslimo aniga nimankan gaalada cabaar baan la shaqeynayay muddo toddoba sanaa la shaqeynayay waxaan ka raacay meel la yiraahdo alcado garbaari baan tegay garbaari aa muddo saddex sana ayaa ku jira garbaariga waa ka baxay balxa waa liigeeyey dagaalii balxa waa ka dhacay yaa liigeeyey kadib waa ka baxay waa la iqaaday waxaa liigeeyey xamaraa liigeeyey xamar waa laga sii qaaday jabuuti waa liigeeyey waa laga soo celiyey masaajidka calguduud masagawaa cadcaday yundurgood aadayamaan warsheeq ceelxaab weyn dhulkaasoo dhan baan nimankan hadda maanta aan ku sugan muslimiinta la joogo iyo aniga oo nimankan ridada ku jiro aad si fiican isugu qabanay kadib waa kasoo baxay waa laga soo qaaday xamaraa la keenay iskooy bulisiya meel yirahdaan aad waxaan ku jira muddo shan bilooda waa laga soo qaaday waxaa la i keenay meesha la yirahdo balaxa waa la i keenay balaxa baan ka shaqeynay ilaa had saacan aan ka haddaan ka imaaday iyo marka inta ka dhexaysa balaxa baan hadda ka shaqeynay boolis baan ah taraafika ah isagoo waraysigiisa sii wato ayuu taaciibkan dhanka kale ka sheekeeyey dhacdo halis ku gashay naftiisa oo ku qabsatay degmada runogood ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba maxay tahay dhacdadaasi waa kan mar kale maxamuud maxamed jaamac waxaa dhacday igu darnayd oon la yaabay waxay ahayd hadda kahor hundurgood annagoo meel degan oo meel joogno oo rag difaacooda ku jira aan nahay ayaa waxaa dhacday waardiyaan hayna annagoo badan meeshana nin magaalo kusoo koray iyo nin miyi adana kusoo koray adana magaalo ku dhaqmo isma laha anaga difaacii ragay u qodan yihiin oo meel ku jiro aanan ragna banaanka iska joogeen oo jaamacad iska soo dhameeyo reer xamarna waa taqaanaa aqoon buu qofka leeya ahaan yay yay ku raacaan badanaa anana rag soo jabayo tababaray kursooyin badan soo qaataanay saddex gaari oo walaalaha mujaahidiinta iska leeyihiin oo qaraxa ayaa noo imaaday ilaahay amarkiisa amiinkaas guuta dhan oo meel aan ku deganay waxaan ku soo harnay toban iyo shan hubabka aan lahayn wixii aan lahayn dhul nagala qiimaystay gurgood baan kasoo lugayey xamar aan lagu imaad intaas waa soo lugayna marka dhacdooyinkaas ay ugu darnayd waxaad dhacdo haddaan kasoo maray taciibkan ayaa dhanka kale sheegay inuu ku dhaawacmay dagaaladii dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta kadibna lagu dayacay dhaawicii soo gaaray wuxuuna intaasi ku daray in murtadiinta hadda burbur qarka ay u saaran yihiin wax dowlad la yidhaahdana ay meesha ka jirin wuxuuna ugu dambeyn baaq toobadkeen ha u diray maleeshiyaadkii safkooda uu ka soo baxay waxaan ku dhacamaa dagaalka hadda u dambeeyey meeshaan oo een, jubbaland iyo federaal daryeel meeli ninka ragga waxaa fiican inuu daryeel leeyahay in wax loo qabto markaan dhaawamay wax waxaa ii qabto waa waay wallaahi hadda intaad fiiriso waxaa lagu leeyahay xasan guur guurtaa meel taagan baa lagu leeyahay axmed madowaa meel taagan baa lagu leeyahay een, ina korey nin yirahdaa meel taagan baa lagu leeyahay wallaahi walaal macaani wax dowlad la yiraahdo hadda aniga maanta ayaa aa lagu dhinto ama hadda nin walaalkay aan kula talin lahaa aad wallaahi hadda inuusa jiro ma jiro ma jiro ninka hadda meesha jirana walaal waxaan dhihi lahaa meel muslimiinta joogaan oo muslimiinta ay degan yihiin baa iska imaanaysa tawxiidka lagu qabanaya ninka raggaa nabadiis waa goosh wax ay gelayso malaha ninka walaal macaani saas waaye anigana hadda waa kasoo lalaabtay meel caddaan ku dhashay meel caddii aan ku dhashaa maanta joogaa ilaahay baa maa iskale aad baan ugu faraxsanaa askarigan taa'ibka ee lagu soo bandhigay degmada celcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ku soo aadaya xili dhowaan saraakiil iyo askar taa'ibiina lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee bakool walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus ee xiligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu